maanta ay taariikhdu tahay lixdii bishii sagaalaad waxaa taliska ciidanka booliiska iyo taliska qaybta oo ku dhex yaalla soo weeraray koox abaabulan oo ah jiri oo markii hore ka mid ahaan jiray taliska ciidanka booliiska gaar ahaan qaybta booliiska gobolka nugaal markii hore markii hore ciidankaas waxay ahayn ciidan aan shaqayn oo shaqaysan waayey oo dhowr jeer aanu ka dalabnay inay shaqeeyaan sidaa darteed maadaama lagu jiro wati xasaasi ah waqti xasaasiah maadaama lagu jiro magaalada la rabo amnigeeda in wax laga qabto dardarna la geliyo waxaa noo sugnaatay inaanu ciidanka ku samayno reform inaan ciidanka reform ku samayno reformkaasoo ah in ciidanka tiradiisa iyo tayadiisiba la kordhiyo guddiga amniga gobolka oo yeeshay shirarkoodii amniga looga hadlayey ayaa waxaa ka soo baxday in la sameeyo ciidan caasimaddu ay leedahay oo tiradiisu ay dhan tahay boqol ciidankaas oo la rabo inay caasimadda ka shaqeeyaan amnigeedana sugaan magaaladan ay xasiliyaan waxaa laysla gartay in ciidanka aan shaqayn oo taliska qayb ka mid ah la ruqseeyo beddelkoodana ciidan shaqayn kara oo tayo iyo tiraba leh la keeno soddon iyo afar ka mida ciidanka ayaa la ruqseeyey soddon iyo afarna waxaan ka codsanay madaxweynaha inuu noo qarameeyo inta ka dhiman boqolkana waxaanu ku talagalay inaan ka soo ururino ciidanka booliiska qaybta sidaasna lagu sameeyey ciidan howlgeli kara oo diyaar u ah shaqada habeen iyo maalin tababarna la geliyo gunana la siiyo saasaan marka aan ku dhacday inaan kuruqsayno ciidankii noocaas ah oo shaqada qabsada laga waayey ayaa saaka soo weeraray taliskii qaybta iyo taliskii booliiska oo isku meel iyo taliskii c i d oo isku meel ku yaalla shaqadii oo socota ayay yimaadeen shaqadii bay joojiyeen hogaamadii iyo saraakiishii shaqaynaysay iyo xafiisyadii o dhan bay dadka ka jafeen anigu marka anigoo aan imaanin ayaa lay soo wacay waxaa lii meesha waa la haystaa kadibna anigu waan soo aaday meeshii oo la haysta markaan imina ka tagaan idhi meesha mana qabsan kartaane kadibna xabad bay nagu bilaabeen xabadda iyagaa bilaabay adu markii dambena xabad baa la isku riday meeshii waa ka kaxaynay waana ka saaray hadeerna amnigu waa sugan yahay taliskana waa arkaysaan waa shaqaynayaa mana dhacayso dadka noocaasa oo falalka noocaasa oo amni darrada ah inay isku dayaan ma ka yeelayno tallaabana iyagana waa ka qaadayna waa ka daba tegaynaa ciddii dambe oo isku dayda inay falal noocaasa fulisana ama caasimadda ka fulisana ma la yeelayo waana lagu dhimanayaa lagana duwan waana ku dhimanaya waxaa weeyaan danta ummadda ayaa ka wan shaksi dan uu leeyahay mana u dulqaadana amnigana anaa u xil saaran waxaana ballan qaadayaa si kastaba ha ahaatee inaan arrimaha noocaasa aanaan u dulqaadan hadday tahay kuwa moobilada furta hadday tahay kuwa dhulka ku habsada iyo shaqaaqooyinka hadeero kale kuwa sameeya waxaanu isku dayaynaa magaaladu inay casimaadaanu ay noqoto magaalo nabadgelyo sidai hore u ahaan jirtay waana ka tashanay haddana waxaan
dhowr arimood ayaan wax yarkaa weydiiyo waa mida midda koowaad khasaarihii maanta weerarkii lagu soo qaaday taliska qaybta siaidada iyo bliska ee magaalada garowe khasaaraha waa qodob inaad noo sheegtid cidda ku dhaawacantay inta ku dhimatay midda labaad tirada ciidanka idin soo weeraray tiradooda ayagana inaad nala wadaagtid labada qodobba waa
khasaaraha ka dhacay meesha khasaaraha adugu waxay geysteen maal ah waxaa weye taliskii haddaa aragtaan markaad tagtaan maraayadihii iyo albaabkii iyo wax xabado iyo derbiga xabadaha ku yaalla waad arkaysaan idinka arki doono hadda markaa baxdaan dhaawac hal sarkaal baa dhaawacmay oo saraakiisha annaga dhinac iyaga ahayd oo iyagu ay dhaawaceen dhaawiciisana lugba xabada kaga dhacday mana jabin anigana firyar baa isoo gaaray oo hadda aan rabaa inaan iska soo saaro yar haddaan halkaan ku jira meel gacanta far iga dhacay khasaara kaleto oo iska luufluufna waa iska jirjiraa laakiin wax weyn oo khasaaro hadda ka dhacay ma jiraan marka waxaa sheegtay ciidamo la ruqseeyey tana inay ahaayeen iyagu awal ciidanka bay ka mid ahay way shaqaynayeen sidii horey inta la ruqsan ka hor marka wala yaabaa inay wax tirsanayaan oo dowladda xuquuq ay ku leeyihiin dhowr jeer ay taa ku kalibtay inay adeer adeer waa ka hadlay taas warbixinteeda ku jirta maaqayna maqlisiye waa shaqaysan waayeen waxaa la sameeyey reform ciidan shaqaynayaan bedelkooda la keenaya baan ku yidhi marka inaan isfahmna fiican cid ilaa hadda laga qabtay iyaga waad ka qabateen maya waa hadda cid kama aanan qaban laakiin shaqadaas waa shaqo noo taalla haddaanu qabanin wixii idinka siiyo shaqaaqadii saakala ka dhacday iyadoo saaka subaxnimadii waayadan dambe waxaa ka socday dib u habayn ama reform ciidanka qaybta booliska gobolka nugaal si loo saxo islamarkaana loo dardargeliyo howlaha ammaanka ee gobolka nugaal reformkaas ama dibusixiddaas waxaa lagu ruqseeyey soddon iyo afar ka mid ahaan jiray ciidanka booliiska kuwaasoo isugu jiray laba qaybood kuwa mashaqaystayaal ah oo aan shaqaysan gudanna waayey shaqadoodii iyo kuwo markii la baaray faldembiyoodkoodu soo noqnoqday oo ay noqoto inaysan istaahilin ciidanka booliiska intaas markii taliska ciidanka booliiska qaybta gobolka nugaal keentay kadibna warqad baa laga soo saaray waa la ruqseeyey ilaan qofna sharci uma leh inuu ka mid ahaado ciidanka booliiska hadduusan ummadda u shaqaynayn isla mar ahaantaana qof aan istaahilin ciidamada inuu ka mid ahaadana iyadana qaynuunka ciidanka kuma jirto ciddii la ruqseeyey oo hadda aan ciidanka booliiska ka mid ahayn yaa saaka waxaa isku dayday inay qabsato taliskii qaybta ciidamadii booliiskuna waa iska caabiyeen waana ka saareen sida taligii qaybtu sheegayna dhaawacaas fudud oo sargaala xabaddu ku dhacday iyo firada yarar maahana khasaare kale ma jiraan haddana taliskii booliiska qaybta ciidankii baa jooga iyagiina hadda waxaan u diyaarinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida inay u soo jarto warqadoodii waarantiga ama soo qabashada ahayd si sharciga loo horkeeno waxaan rajaynayaa mar dhow haddii alla idmo in sharciga la horkeeni doono waayo waxay galeen dembi ummadda reer puntland oo dhan iyo caasimadda iyo sharciga ciidankaba marka waa lagu khasban yahay in sharciga la keeno taliyaha qaybtana waxaa la farayaa inuu arrintaas si degdega wax looga qabto si dembiilaasha loo soo qabto intaas weeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu